أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen talaadaah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay labiyo labaatanka bisha kow iyo tobanaad ee dulqacda sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan idinkugu hayno waxaa ka mid ah ku dhowaad toban askar itoobiyaan ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday howlgal qaraxa oo maanta mujaahidiintu ay ka fuliyeen magaalada baydhabo faahfaahin ka soo baxaya weerarkii duleedka moqokori iyo idaacadda islaamiga andalus oo heshay magacyo hor leh oo ka tirsan xubnihii cadowga loogu dilay dagaaladii ka dhacay bariga wilaayada hiiraan faafreebka ayaad ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah kulan wadatashi ah ay dowro barbar socotay oo deegaanka miir taqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ugu soo gebagaboobay in ka badan boqol oday dhaqameed oo ah hoggaanka dhaqanka beesha abgaal iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe sheekh yuusuf kaba ku tukaday oo jeediyey dardaaran qayim ah odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka beesha abgaal oo dhankooda ballanqaaday inay hiil u noqonayaan shareecada raxmaanka iyo idaacadda islaamiga andalus oo qayb ka ahayd martidii kulanka lagu casuumay waxaad caawa faafreebka kaga bogan doontaan tabin toos ah oan idinkaga soo diyaarinay kulankaasi dowladaha turkiga iyo imaaraadka carabta oo isku haysta boobka dhaqaalaha soomaaliya turkiga oo awaamiir adag siiyey xasan sheekh iyo imaaraadka carabta oo ku goodiyey inuu mushaaraadka ka jaran doono askarta kooxda hirdada soomaaliya beesha biimaal oo ka mid a beelaha degan wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe oo tiro geelah ay ugu talagaleen ciidamada mujahidiinta ee ku sugan furimaha dagaalka ku wareejiyey maamulka wilaayada jubbada dhexe kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayadaasi kama marna barnaamijkeena sagaal iyo toban qof oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhaca galbeedka dalka itoobiya qodobadaasi wixii kale soo kordhayo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaan barnaamijka ka marnaan doonin qaar ka mid a wariyaasheena ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona anna halkan ayaa idinkala socodsiinayaa waxaadna si toosan nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha idaacadda andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo dibaddiisa aad si toosa nooga maqli kartaan waa mar kale iyo faafreebka wararka
إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag dhegaystayaal ugu horan waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalaynta warbaahinta iyo guud marka mihigaa islaamiga ah aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkeen maahir maxamed hee maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir n xubinteenna hadalaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabeynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa howlgalladii ugu dambeeyey ee mujaahidiintu fuliyeen howlgal qarax ah oo maanta ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen garoonka diyaaradaha ee magaalada baydhaba ayaa lala beegsaday ciidamada kufaarta xabashida etoobiya ee ilaalada ka haya garoonkaasi waxaana qaraxaasi lagu dilay saddex askari oo etoobiyaan ah halka lagu dhaawacay afar kale sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu saaka weerar madaafiic ah ku qaadeen xerada maleeshaadka murtadiinta ee hiil weyne ee ku taal duleedka magaalada muqdisho waxaana jira khasaare gaaray maleeshaadka ridada ee ku sugnaa xeradaasi dhanka kale faahfaahino ayaa ka soo baxaya dagaaladii shalay ka dhacay duleedka degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxaana dhimashadu gaartay afartan iyo toddoba murtad halka dhaawacuna uu yahay siddeetan iyo lix murtad murtadiintii shalay lagu dilay dagaalada waxaa ka mid ahaa cismaan muumin axmed cusmaan dheere oo ahaa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta ibraahim xuseen candhoob oo ahaa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka ridada cabdi cabdulle maxamuud cabdiraafey xasan cabdulaahi siyaad xasan mataan oo isagana ahaa sarkaal ka tirsan maleeshiyaadka riidada muumin biw ayaa sidoo kale ka mid ahaa murtadiintii lagu dilay dagaaladii shalay muuse axmed odowaa daahir daaftoon dalboole faarax axmed dafle axmed colow faarax maxamed gaduudane iyo maxamed colow guure ayaa sidoo kale ka mid ahaa murtadiintii lagu dilay dagaaladii xooganaa ee shalay ka dhacay duleedka degmada muqokori haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta fafreeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa dowladaha turkiga iyo imaaraadka oo isku haysta boobka dhaqaalaha soomaaliya xukuumadda muqdisho ayaa wajahaysa gabidhaclayn siyaasadeed iyo mid amni oo halis gelinaya jiritaankeeda xilli uu gabaabsi yahay muddaxileedka xasan gurgurte ilawareedyo ayaa sheegaya in dowladaha shisheeye ee faragelinta ku haya soomaaliya ay kala jiidanayaan xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada muqdisho dowladaha turkiga iyo imaaraadka ayaa isku hardinaya gacan ku-dhigidda awoodda siyaasadeed ee dalka madaxweynaha turkiga ayaa xasan sheekh maxamuud ku amray in uu xiriirka u jaro dowladda imaaraadka ama uu ugu yaraan hoos u dhigo xiriirka diblomaasiyadeed iyo iskaashiga kala dhexeeya wararku waxay sheegayaan in turkigu uu hakiyey taageero amni oo uu siin lahaa xukuumadda muqdisho wuxuuna shardi uga dhigay in marka hore villa soomaaliya ay ka laabato dhammaan heshiisyadii ay horey ula gashay xukuumadda abudubay sidaas si la mid a maxamed bin zaayid ayaa ku cadaadinaya xasan gurguurte in uu ka fasakhdo heshiiskii shidaal baarista ee uu la galay turkiga imaaraadku waxay xukuumadda muqdisho ugu goodinayaan in ay lacagaha mushaaraadka ah ka jaran doonaan kumanaan kun oo askari oo soomaali ah haddii aan turkiga laga joojin heshiiskii soo saarka shidaalka xukuumadda dabalilifka ah ee ka jirta soomaaliya ayay haysataa laba daran mid dooro waxaana xusid mudan in turkiga iyo imaaraadka ay gacanta ku hayaan qaybo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya waxaana ka mid ah dekadaha iyo garoomada diyaaradaha ee caalamiga ah waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa sagaal iyo toban qof oo ku dhintay shil baabuur oo ka dhacay galbeedka etoobiya khasaare culus oo isugu jira mid nafeed iyo mid hantiyeed ayaa ka dhashay shil gaari oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay magaalo dhacda gobolka benshanguul gumus ee galbeedka dalka itoobiya shilkan gaari oo dhacay siddeed iyo tobanka bishan mey ayaa waxaa lasoo wariyey in ay ku nafwaayeen sagaal iyo toban qof oo itoobiyaan ah waxaana uu shilku si gaara kaga dhacay magaalada giligil beles ee ka tirsan gobolka benshanguul gumus warbaahinta maxalliga ah ee etoobiya waxaay sheegtay in shilka uu yimid kadib markii gaari weyn oo nooca waddooyinka qoda uu ku dhacay hoteel ku yaal magaalada giligil beles sidoo kalena uu jiiray dad ku sugnaa aaggaasi sagaal iyo tobanka xubnood ee shilkan ku dhintay waxay ka koobnaayeen toddoba iyo toban rag ah iyo laba haween ah marka nambarka dhimasho laga soo tago waxaa sidoo kale shilka ku dhaawacmay ilaa saddex iyo toban xubnood oo kale oo kow iyo toban ka mid a ay rag yihiin halka labada kalena lagu sheegay dumar mas-uuliyiinta itoobiya waxay sheegeen in shilka gaari uu sidoo kale dhaliyey khasaare hantiyeed oo ka badan konton iyo shan dhibic shan milyan oo lacagta birta ah ee etoobiya una dhiganta qiyaastii sagaal boqol iyo toddobaatan kun oo doolarka maraykanka ah sida laga soo xigtay hay-adda adeega badbaadada waddooyinka etoobiya ee magaceeda loo soo gaabiyo r s i f s sanad walba waxay etoobiya diiwaan gelisaa dhimasho iyo dhaawac badan oo ka dhasha shilalka gaadiidka in ka badan afar kun oo qof ayaa sanad waliba ku dhinta shilalka baabuur halka ay ku dhaawacmaan tiro ka badan toban kun oo qof sida lagu sheegay xogta laga soo xigtay hay-adda dhacdooyinkaasi u qaabilsan etoobiya haddii aan halkaasi uga gudbo warbixinta mareegta calamada waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xildhibaan sheegay inay fashil iyo guuldarro ka dhaxleen dagaalka al-shabaab xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka mid ah baarlamaanka xukuumadda muqdisho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in mugdi badan uu dul hooganayo amniga xukuumaddaasi halisna ay ku jirto jiritaankeeda waxa uu sheegay in xukuumadda muqdisho ay khasaare waxaan ahayn ka faa'iidin duulaankaasi ay ku qaaday xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalkaasina ay ku fashilantay oo looga itaal roonaaday waxa uu sidoo kale tilmaamay in amniga magaalada muqdisho uu faraha ka baxay islamarkaana uusan jirin amni la isku hallayn karo oo ay maanta haysato xukuumadda muqdisho xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna bashiir caawo waa inaga intaa الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تهلو نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا
waa hagaag dhegeystayaal markan iyo wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe kulan wadatashi ah oo ay dowro balbal socotay ayaa lagu soo gebagabeeyey deegaanka miir taqwo ee wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe kaas oo socday muddo siddeed cisho waxaana ka qayb galay in ka badan boqol oday dhaqameed oo ka tirsan hogaanka dhaqanka beesha abgaal iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe kelimaad qiimaha ayaa kulankaasi laga jeediyey idaacadda islaamiga andalus ayaa qayb ka ahayd martidii lagu casuumay kulankaasi waxaan soo dhoweynayaa walaalka maxamuud sheekh axmed tooshow oo tabintan inooga soo diyaariyey kulankii ka dhacay deegaanka mirtaqwo bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal tabintan toos waxaan idinkaga soo gudbinaynaa howl ballaaran oo maanta uu kusoo gabagaboobay kulan wadatashi ah iyo dowro muddo todoba maalmood ka badan socotay ama isbuuc ka badan socotay oo halkan wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe ay ugu qabatay hogaanka dhaqanka odayaasha iyo waxgaradka degmooyinka jowhar balcad raaga ceelle cadalle iyo mahadaay iyadoona halkaa laiskugu yimid dowladda ay ka dhacisana ay tahay deegaanka miirtaqwa oo aan wada naqaano oo laba bilood ka hor laga xoreeyey cadowga allah ee muddo sanadaha ah halkan duulaanka ku joogay allah subxaana watacaala ayaa ku mahadsan hadda marka ujeeddada kulankan iyo dowladan iyo tira ahaan dadka kasoo qayb galay waxaan wax ka weydiinay waali wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekaba ku dukada oo kulankan isaga furay dowladahan soo qaban qaabay sheekhan alwaali bal kulankan iyo dowladan xog naga siiba bismillaah alxamdulilah kulankaanu waa kulan si aad u sheegtay afartaas degmo iyo laba degmo oo cusuba ayaga laftoodu afarta tulo dhihi jira laba degmo oo cusub oo annaguna aan aqoonsanna hadda inay degmo yihiin caalbaraf iyo biyo cadde dad ka yimiday oo lixdaas degmo ayaa yimiday oo cadadkooda uu gaarayo boqol iyo lix qof marka baaraka allahu fiikum waxaa weeye dadkan markaa waa dad culimo iyo waxgarad iyo nuqabo iyo isugu dira dadkii ummaddan indhaha u ahay wuxuu ahay marka inaan ka tashanno sidii kitaabka ilaahay loogu tadbiiqi lahay dhulkan shareecada loo hirgeli lahay dadkan cadowga laga dulqaaday aan maogtahay uga hambalyey lahayn annaguna aan isu arki lahayn tale u wadaagi lahayn insha allahu sidaad arkaysana wakhti badan ay geliyeen jazaakum allahu khayran waxaana ka muuqataa xuduur iyo soo dhoweyn iyo ballamo wax badan oo faa'iida ayaan ka gaarnay oo isugu jira horumarinta waddanka iyo hirgelinta shareecada labadaba marka insha allahu tabaaraka watacala waxaa la dhihi kara waa kulan khayr ku dhammaaday waana maantana u dambaysa insha allahu aan soo xirno waa tahay sheekhan alwaali waxaan la soconnaa deegaanka hadda maanta kulanka uu ka dhacay oo dowladda muddada isbuuca ay ka socotay iyo degmooyinka aan soo tirinaba oo biyo caadi iyo albaf ay qayba ka tahay darguurt marba ku faanay in xoog uu ku qabsaday isaga gacanta uu ku haya wilaayadii iyo shareecadii meesha uu ka saaray hadda kulankan maxay tahay fariinta ay garguurta maraykanka u diraysa farintaasu waa caddahay sideedaba wallaahu qaalibun calaa amrihi walaakina akthar annaasi laa yaclamuun aktharka aan ogeyn ilaahay aqaaninuu ka mid yahay gurguurte in ilaahay qaalib yahay oon laga adkaa karin casiizun xakiim ilaahay lagama adkaado annaguna ciidan ilaahaan nahay xoogaan leennahay iyo xiiradaan leennahay iyo ragannimo aan leennahay annagu kuma saarin ilaahay ayaa micigeena ahay noona ballan qaaday wa kaana xaqan calaynaa nasrulmuminiin la dagaalama ilaahay ayuu yidhi waqaatiluuhum gurguurta iyo raggiisa la dagaalama humtuwa ayaga xataa laa takuuna fitna ilaa laga waayo dad diintiinna inaad ku dhaqantiin fitnadaas la sheega waa diinta in lagaa hor istaago lagu yihahdo kuma dhaqmi kartid fitnadii marka meeshan waa laga qaaday ilaahay subxaana watacaala ka qaaday ilaahay waxuu na makaniyey dhulkii waxaana rajaynaynaa dagaala saddex sannadood socday ee maraaxil badan soo maray xarbulcisaabaad soo maray oo gurilo soo maray oo oo kamaa'i soo maray oo habeen weerar soo maray ayaa waxay marayaan xarbi taqliidiga inaan ishor fadhiisano aan dirna lix saac maalmeed oo dhuudhuumashay waa dhammaatay insha allahu waa dagaal ku socda madaxtooyo ood meel ka sokaysa insha allah waan istaagin dadka dadkaanna waa dadka dowladdaas u dhalaysaya dad qaalib laga yahay ayaga ma aha waxaa dadkan ka mid a dadkan iyo annagaba dhammaantaan isku beelanna waxaa naga maqan wiilana naga maqan oo ay naga sirteen cadowgaas ma rabna inay dhintaan intaasaan raadiyaa kala hadalnay war mashruuc gaara ka leexda dadkaanya iyo diintaanya iyo dalkanayn dan maaha ka leexda waxaan leeyahay dadkan inaan dilno ka adkaano waxaan ka jecelnahay inay noo yimaadiin waxaan u baaqaynaa odayaasha iyo annagu soo wada baaqmeen waxaan ugu baaqaynaa inaad noo timaadiin caafiyaad tihiin haddaad askar caaliya tihiin haddaad macawisley tihiin wax laydin haysta mala ilaahay baad u gefteen annaga nooma gefin midda kale qofka idinka adkaatay annaga maaha haddii aad kasan taagaysiin saa laydinkaga adkaa karaa yacni balqiisa waxay tidhi rabbi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaan yacni kama adkaanin iyaduna isuma dhiibin uma islaamin nabi sulaymaan ee waxay tidhi maca sulaymaana la jirka sulaymaan ayaan la islaamay tidhi lilaahi rabbi alcaalamiin ayaana u islaameen waxaa weeyaan waxa idinka guulaysanaya waa allah subxaana wa tacaala waxaan guusha u rabno waa kitaabkiisa maaha guul shakhsiya dagaalkan jihaadka la yidhaahdaa waa dagaalka keliya oo sina alghaalib walmaqluub ninka laga adkaaday ninka adkaaday jihaadku waa mabda'a keliya hoosinaaya maanta uu islaamaa qofku berrina qiyaadada islaamka ka mid yahay berrina waxuu ka mid yahay jundiga islaamka waxaad ogtiin nabi maxamed markuu qabtay maka sala allahu alay wasalam maka markii uu ka baxayo madaxiisa boqol halaadaa la saaray asaga iyo saaxiibkiisa laba boqolaa la saaray asaa intaasoo farday ciidan lagu baxshay qaraabanimo looma dhowrin nabinimo looma dhowrin dulmiga lagama ilaalin kacbadu inay xaaraan tahay in dadka lagu dulmiyo lagama ilaalin maca daalika markuu qabsada muxuu yidhi fa antum udulaqa idhabuu fa antum udulaqa iska taga maxaa ka xasilay laba kun oo ciidana oo raggii hadda ahay nabi maxamed madaxiisa raadayay ayaa ciidankii hadwaasin ka qayb gashay lama dhihin gaaraad aheedana tobay saddex sana labaatan sanana dhibayseen lama dhihin waxaan idin leeyahay marka maanta ka warrama abgaal ismaanow ilaahay ma qadaray haddii dadka la qabtay oo laga kor maray aan annaga ahaa lahayn ka warrama fa antum udulaqa ma jirleen yaa marka waxaan leeyahay wiilasheena naga maqan inta colaadda iyo shaydaanka afuufyadiisa layska baasho adeer qof kaa guulaysaysa ma jirto annagu guushaad inaan kaa guulayso ma rabno inaan ku dilna ma rabto inaad annagana disha ma rabno waa dalkaaga waxaan u dirirayn diyaaradda korkaaga ka dagaalamaysa ameerika iskale midda kale etoobiya iskale oo duqaysay haddii alla idanka leeyahay masaajidka xagarii duqaysa oo cali guduud duqaysa oo daaruncimo duqaysa oo duqaysa alkawtar duqaysa oo moogtahay caalbacad gubtay soddon iyo lix fuusta ku ridabeedka dhamay gubtay naga ilgu gubtay etoobiya iskale adiguna nin abgaal haata maxaa isu kahin gala abgaal iyo etoobiya maxaa isu kahin gala maxaa isu kahin gala odayaashana waxaan ka codsanayaa nin walba igaarkiisa inuu isku duubo marka si guudna saasaan ugu yeelaynaa fariintaan u faraynana waxa weeye gurguurtow ka faa'idaysa adiga laftaadu ka faa'idaysa qaraabaan nahay kibirka hadduu ku dayay hadda ayaanta warkiisa lama arkin biyaha waa biyaha ka guray kalluun dhammaada waaye afar afara ka soo hortay waa soo afjaraynaa waxay way iska dhaafiyey eebow islaam baan ku leeyahay waa adeerka ayaa ku dhalee islaam oo kitaabkaaga qabso gurguurto oda soomaaliyaad camiraan ku leeyahay markaan furtaa jirto hartaabgaal iyo waxburna waa ila kaa sheegaan wala ma rooga hala waco colaad kale ma jirto kitaabka ka hor leexo maja aad kula dirirta ilaahay miyuu leeyahay ilaahay wuxuu leeyahay walaa taqcuduu bikulli siraadin tuuciduun watasudduuna can sabiili illaahi man aamana bihi watabquunaha ciwaja yacni dhabbaha ilaahay u gelin wadkuruu id kuntum qaliilan abgaalow haddaad badanta markaad yareed xasuusta oo fakaharakum ilaahay idin badsa ma waxaan ilaahay ku haysannaa qabaa'ilada yaryarow ilaahay ma haystaane inuuna badsamaan ku haysannaa lafweynaannahay nalooma dhawaa karmaan leenna meeshaan ku shukri lahayn miyaan ilaahay kula colaatamayna inaan xoog leenahay igaar ilaahay aan kaabsano dadka saas yeelaaho intaa u dambaysa mataqaani waxay dhaheen lanakhrujannaka yaa shucayba waladiina aamanuu macaka min qaryatina aw latacudunna fii millatina ama waxaad ku dhaqmaya dastuurka kumeelgaarka ah ama waddanka waa lagaa saara warka uu hadda leeyahay gurguurtooda walama ya markaasu wuxuu yidhi awalow kunaa kaarihiin kunala ku qasba qad iftaraynaa cala allahi kadiban in cudnaa fii millatikum haddaan ku naqanno diinkiinna ilaahayaanba ku been abuurnaba in cudnaa fii millatikum bacda id najaana allahu minha kitaabkan ilaahay inta diidaahu sida iyagoon jira wax laga sheekeeyay noqonaya wax laga sheekeeyay noqonaya idan maanta haddaan abgaalnahay waa inan ilaahay uusan nagu arkin inan u murqadad bayno kitaabka ilaahay muruqaasaan leenahay yaa noo imaan kara kitaab maana loo keeni karaa waa ilaahay oo muruqa loo tuuraayo cid kastoo muruqa ilaahay u tuurtana waa tagtay yurub iyo maraykan naato ah waxay isugu tageen afghanistan soomaaliya kaligeed maxaa ka dhacay labaatan sano kadib waa baaba'een maraykan iyo yurub inta baaba'een ka kala carareen hortoodaa dowlad islaama lagu dhisay soo ma dowladi labaadna intay ka dhalee insha allahu soomaaliya ka dhale allahu akbar soomaaliya xamaray ka dhale insha allahu tabaaraka watacaala kitaabkan ilaahay ma naga dhexaya mise nagama dhex ma usayna nahayo muslimiin mana inkastaba nin kastaba awoodiisu intay la eg tahay inuu gelaaya kitaabkan ilaahayo ama maskaxa ama maala ama caqliga ama ducaa inta nin walba ay la eg tahay yaan- aan rabnaa inaan ku ballanay ma ku ballamayna ma ku ballamaynaa kitaabkan ilaahay nin walbaba inta awoodiisu tahay inuu gashaa ma ku ballanna ma ku ballanna maydu ku wallaahiya maydu ku billaahiya maydu ku tallaahiya allahuma fashal jazaakum allahu khayran baaraka allahu fiikum jazaak allahu khayran kaas waa haligi waala saamiga shabeelle sheekh yuusuf kabi ku tukada sidoo kale hoolka munaasabada ay ka dhacaysa waxaan ku aragnay sheekh faarax oo ka mid ah culimada wilaayada islaamiga sheekhana bal halkan maanta aad soo gaartay iyo munaasabada aad ka qayb gashay ka waran maxaa kaaga baxay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد fadhigan iyo fadhiyadii ka horeeyey ee dowraadkii ka horeeyey iyo kulamadii gaargaarka ahaa iyo midkan khitaamka ee weyn ee maanta dhacaya ee deegaankaas la tilmaamay ka dhacaya oo intaasoo deegaan ay isugu imaadeen waxaa nooga muuqanaya ee, yididiilo weyn oo islaamka ee wax weyn oo maslaxada uga muuqanayso dadkii oo taageero muujinaya islaamkii ee inay taageerayaan cadowgooda iska dhicinayaan waxaanu isla garannay ragga nuqabada ah ee odayaasha waxgaradka ah cuqaashaahu ee dalku inuu gumaysi ku jiro aan isla fahamnay dhammaantood ee waxaan isla qaadanay qaabkii looga xorayn lahaa cadowgaas in dhib jiro oo cadowna haysto waa wada garannay sidaan isaga qaadi lahayna waa isla fahamnay waana cid walba oo iyadu u istaagta diintaas ilaahay inay u nusrayso oo aysan cid ku halaynin ee intaanoo ummada iyo intay maamulaan ee ka dambaysa hadday qaataan go-aanadaas waxaa nooga muuqanaya in cadowga ilaahay uu jebi doono ee beeshan abgaal ee maanta aan la kulannay ee usbuuca aan aan dhex fadhinay maantana loo soo khatimaayo oo deegaanadaas degta waxaa ka muuqanaya diyaargarow iyo faham dalkoodii la haysto oo deeqdoodii la qaadanayo oo tharawaadkoodii iyo maalkoodii lala baxayo way dareemeen ee gumaysi lagu haysto diintoodii la fasahaadiyey akhlaaqdoodii ubadkoodii la fasahaadiyey marka waxaa inooga muuqanaya iqbaal badan iyo niyad wanaag iyo mustaqbal ifaya oo laysla fahmay colaadda iyo dhibaatada ay ku hayeen waxa murtadiinta iyo waxa ka koreeya maraykan iyo turki waxayna kulligood wada qireen inaysan waxaan lagu sheego dowladda lagu sheegaya wax dana ayaan u haynin mid adduun iyo mid diineed midna waa fahmeen wiilashoodii ayagoo ay dhaleen inay waxay qireen ay diintoodii ku dhiba- dhibaato jireen deegaanka ceelmaraf waxa ay noo qireen dadka degano inay ilmahoodu ay gabdhaha indhashareerka ay ka qaadayeen way qirayaan hadda dhib intaa la eg marka ummadday haysatay maantana diintoodii xor u noqday waa dareemi kartaa farxadda iyo muuqaalkooda si uu muuqanayo wax weyn iyo wanaag iyo dilo weyn oo islaamiya ayaa inooga muuqata ilaahay baana ku mahadinaynaa jazaak allahu khayran sheekhana sheekh faarax sidoo kale odaasha dhaqanka halkan ku sugan waxaa kamid ah nabadoon dhuubo oo kamid ah nuqabada wilaayada islaamiga ee shabeelle sida aadkana looga yaqaan nabadoon adigoo mahadsan in boqol iyo lix odayaal dhaqameed ah halkan wilaayada iskugu keento dowro lagu qabto kulan wada tashi uu ka dhaca arrintaas maxay ka dhiganta alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulilah maanta in ay gogasha magaalada la yidhaahdo miir taqwo gogasheeda inay fadhaan boqol iyo lix odayaasha dhaqanka ee beelweynta abgaal ka socda inay fadhaan waa arrin aad iyo aad loogu farxo waa arrin ummadda muslimiinta guud ahaan farxad gelihaysa waa arrin caragelihaysa gaalada iyo gaalala jirka caragelihaysa allah subxaana wa tacaala ayaan arrintaas uga mahad celihaynaa waxayna ku timiday ku dhaqanka shareecadda islaamka iyo cadowgii oo meesha laga saaray taas ayay ku timiday allahaan uga mahad celihaynaa dadkaanu inta ay fadhiyaan halkan waxay ka tashahayeen umuurahooda diinada ay ka tashahayeen waxay ka tashahayeen umuurahooda danaawiga ah oo ilaahay kuma daraada iyadana siday u toosi lahaayeen intaba waa ka tashahayeen meeshaan marka dadku waxay ahaayeen dad inta wax loo dhigaya ama wax la barayana niyad wanaagsan ku qaabilayay markii hadda loo soo fadhiistay ikhtitaamkana ay ka muuqato farxad iyo rayrayn aad u ballaaran ay ka muuqato ayaan ka arkaa waa tahay nabadoone adoo mahadsan ee odayaasha beesha abgaal oo deegaanadooda xamla lagu soo qaaday cadowga kusoo duulay mudadaas waa laga soo gudbay maanta raayadka wixii ka kabanaysa maxay kula tahay dirsiga odayaashan iyo bulshada ay kasoo tageenba oo deegaanada iyo degmooyinka aan xusnay ku nool dirsi caynkaa ka baran karaan xamladii cadowga uu soo qaaday gurgurta ugu horreeyay iyo maanta guusha ka dhalatay dirsi caynkaa laga baran karaa الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله waxay ka barakana dirsi aad weyn laba farq ayaa u dhaxaysay dad shalay cadow oo la jiray maantana dad diintooda ku hogaaminaya ay la jiraan waa laba arrimood oo kale weyn waaye kalena dheer waaye shalay waxaa ku soo duulay dad cadow ah oo aanu turaynin dadkooda iyo xoolahooda iyo diintooda aanu turaynin ayaa la jiray dadka marka ilaahay uu ka qaadana waxaa u yimida maanta dad u naxaya ku dhaqaya shareecada islaamka ku dhaqaya ayaa u yimiday oo ehelkoodii ayaa u yimiday marka farqi weyn oo aan la soo koobi karin ayaa u dhexeeya shala dadka la jaray waxay ahaayeen dad cadow ku daaban gaalo ay ta- ka talihayso ee, deegaankan hadda aan joogno ee miirtaqwo waxaa ku tiilay xero weyn oo burundigu leeyaha ku tiilay allah subxaanahu watacaala ayaa ka qaaday meeshii degmadan kale ee nugu dhegan iyadana ee, ceel baraf sidoo kale waxaa ku tiilay xero burundi oo aad weynaa ku tiilay gaalada iyo inta ku daabnaydba maanta way sii dib jeediyeen waxaan marka dadkan aan ugu baaqaynaa oo aan leenahay amniga iyo istiqraarka ay haystaan waxay ku heleen ku dhaqanka shareecada islaamka inay dadkan ay gacanta ay ku qabsadaan dadka nuqabadooda oo odayaasha intaan dadka halka laisugu keeno boqolkii lixda qof ka kooban waa hogaankii bulshada muslimiinta ee beelweynta afgaal dadkan waxaan kula sii dardaarmaa marka dadka ay u tegi doonaan wanaagga ay halkan kala kulmeen iyo diinta ay inta ka xambaareen inay dadka gaarsiiyaanna waa kula dardaarmaya insha allahu tacaala jazaak allahu khayr nabadondhubow sidoo kale nabadon sheena oo kamid ah hogaanka dhaqanka ayaa isaguna goobtan aan kula kulmay haye nabadon adigoo mahadsan bal ka waran kulankan muddada toddobaadkaas socday halkan uu ka dhaca horta miir taqwa in dowracaynka intaan la eg wadaal laiskugu keeno dowran lagu qabta ka waran fariin caynka ah ayuu u diraysaa murtadiinta ugu horreeya garguurta بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم wax hadda aan qiyaas ka bixi karna ma ahan wax ay filayeen ama dadka caadiga ah oo ay suuraysan kareenna ma ahan sababtoo ah waxa yimiday huwan ximbaarsan diin gaalo oo baybal inay ka hirgeliyaan wadanka haddana sheeganaya inay dadka ku dad yihiin oo ay ka dhasheen si saxa ugana dhashay laakiin la bedelay diintoodii la bedelay maantay marka ilaahay fadligiis cadowga ilaahay waa ka dulqaaday odayaasha dhaqanka ee beelaha beelweynta abgaal waxay halkaan kala kulannay wanaag iyo farxad iyo reerreyn ilaahaan uga mahad celinaynaa odayaashuna kolley fariintaas kuwa maqan ee moogtahay riddada ee xambaarsanaay inaan lagu aadayn maadaama ay dabaabaad iyo diyaarado ay kor diiriyaamayeen oy duqaynayeen cadowgaas inaan lagu aadin aaminsanaay haddase arkay tabartooda ilaahay uu tusiyey inay fariin gaarsiin doonaan una dhega nuglaa doonaan haddawaa la idmo jazaak allah khayr baarak allahu fiik weli waxaan kula jirnaa tabinteeni tooska ah ee aan idinkaga soo tabinayna howlkan ee kusoo gabagabaya kulankooda tashiga u dhexeeyey wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe iyo sida kulxagaradka beesha abgaal gaar ahaan degmooyinka jawhar balcad mahadaay cadalle raagaceelle biyo cadde iyo ceelbaraf mid ka mid ah odayaasha dhaqanka ee kasoo qayb galay kulankan ayaa iminka hortaagan haye nabdoon marka diintan waa diin een, samaawiya waa diin aan la kala lahaynin waa qof walba waajib saaran walaxaan annagu aan nagala leeyahay noolama sheego waayo Ah, qof walba marka guryahanyu siday yihiin waa naqaanaa shareecada islaamka ku dhaqankeeda waa naqaanaa mahaan ka joogno waxaasoo dhan marka waxay isu imaan karaan qof walba hadduu gurigiisa oo kula laabto guryahan inaan kula laabana waa waxaa noogula yeeray annaga inteena laysu soo kaanya aruurshay layskama soo kaanya aruurin waxaa noola soo aruurshay inaan diinta islaamka aan ununku gurigeenna aan geyno guriga qoyska haddii la geeno guriga islaamkaoo dhan waa wada gaaraya waxaa ka soo baxaya wixii loo baahnay waxaan mudada kaleeto anuunka naqla rabaa kitaabkaas ilaahay inaan qodaayo qofba tabarteer intay la egtahay inay kor ugu qaado walaayadana waxaan ka rabnaa wax bedel beriga ka gadaal wax i horeo idiga xooga dhidheela duleelahi jiray in la soxo kitaabka ilaahayna miiska la wada saaro qof laga leeyahay uuna jirin qof iskalena uuna jirin allaha iskale inaan ku dhaqanana noogula soo dejiyo waxaan ka rabnaa haddana beriga sheikh yuusuf kaba ku dukaday Een, oon anigu ra'ligay ku soo jeediha ma taariikhda waa laga tegaa meesha adduunyada la joogi ma waa laga tegaa waa biryo kooban inuu kanaal weyn noo baxsho abgaal ismandhulkan uga baxsho ilaahay oo siiyey Ee, dalya dibada looga soo shaqa doonaa haddii een, kanaaladaas dhaqaal ahaan ha naqato biyaana dilay markasta khasaaro joogta ah oo beerihii naga gooyayaha marka waxaa la rabaa inaan waxaas ka gudubno walaayada ka kaashanno dhaqaalahaan aan bixinno sheekh yuusufna waxaan rabnaa kanaalka oo bixiyey jidka xasan abshir aan dhahnaa jid xasan abshir goormaha ugu dambaysa jidkii sheekh yuusuf kaba ku dukaday kanaalka uu noo baxshay kanaal ya idow taariikhdaaskeed waa waana ku farabatay farxada ay keento maahan wax kale ima keenin waana ka bax shabaab yaa shaacabka bagaal beriga wixii ka dambeeya waa shiriko waana shay wadaag waa shiriko waana shay wadaag وأشرك وأنا شاي وذاك وأشرك وأنا شاي وذاك وأشرك وأنا شاي وذاك وأشرك وأنا شاي وذاك وشرك وأنا شاي وذاك وأشرك وأنا شاي وذاك وأشرك وأنا شاي وذاك جانا عذا إسلاك شك شرع عذا إسلاك شك شنطان سانا شيبان ونيل حدان سوا شيري كرنا حدان سوا شيري كرنا رادان سوا شيري كرنا عدان سوا شيري كرنا عدان سوا شيري كرنا عدان سوا شيري كرنا عدان سوا شيري شانتا زانا شيبان ونيل عدان سوا شيري كرنا حدويحي عن شغنانا حدويحي عن شغنانا haddaan laaga shalaayima yaa maxabad laga cabsan sharciga gaal ka sheexi maa sharciga gaal ka sheexi maa sharciga gaal شيخي ما شرعي قال شيخي ما شرعي قال شيخي ما شرعي قال إلها شاهدك أوه شيخي ما شرعي قال إلها شاهدك أوه شيخي ما شرعي قال guud ahaan marka halkaas ayaan kusoo gebagabeynaynaa tabintiini tooska oo idin kaga imaanaya deegaanka miir taqwa wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadukum mubaarak
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وثبة تبلغ نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا
waa hagaag dhegeystayaal qeybaha dambe ee faafareebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo jubbada dhexe beesha biimaal oo ka mid a beelaha degowlaada islaamiga ee jubbada dhexe ayaa tiro geela ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ku sugan furmaha hore ee dagaalka ku wareejiyey maamulka wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe munaasabadan oo ka dhacday degmada jirib ayaa beesha biimaal ku wareejisay tiro geel ah oo ay ugu talagaleen ciidamada mujaahidiinta ugu horeyn odayaasha dhaqanka ee waxgaradka degmada jirib ayaa goobta ka hadlay iyagoo tiro geela ku wareejiyey suldaanka guud ee labada jubo suldaan axmed nuur mataanow alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin waalcaaqibatu lilmuttaqiina walaa cudwaana ila cala alaalimiin wsala allahu wslama wbaaraka calaa nabiyina muxamadi waaalihi wasaxbihi ajmaciin yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qowla sadiida yuslix lakum acmaalakum wayakfir lakum dunuubakum wman yudic illaaha warasuulahu faqad faaza fawzan cadiima annagoo ah culummada beesha reer kalefow iyo nabadoonkeeda maanta waxaan halkan u joognaa xaflad aan ku wareejinayno toban neef oo geel ah tobankaas oo aan ku garab istaagayno jihaadka ka socdo bariga afrika geelaas waxaan ku rabnaa alle xaggiis waxaan uga rabnaa janno iyo alle cafkiis ayaan alle uga rabnaa sidaas daraaddeed ilaahay waxaan weydiisnana inuu ilaahay asnaga aqbalo mooradii laga soo bixin ilaahay uu barakeeyo maalkooda u barakeeyo midnimidooda iyo taladooda ilaahay mideeyo waxaan rabaa inaan fariin u diro dadka beeshaan ka dhashay oo beeshaan ka halaabayo maxaalayahda gaarada u shaqeeyo ama kabaqaadku ah fariinta aan u diraya waxay tahay in ay allahoodii abuuray u soo laabtaan allahooda wax ka ka sugaan gaara ayna waxba ka sugin isaga soo taga aan leeyahay meesha bilaha tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
ma hadda maanteed ilaahi subxaana watacaala ayay u sugnaatay annagoo ilaahi subxaana watacaala makaankan iskuga keenay ilaahi subxaana watacaala sidii aan u caabudi lahaynay sidii aan u weynay lahaynay sidii ilaahi subxaana watacaala uuna waafijiyo sidii sawaabka u toosan meeshaan maanta waxaan iskugu imaanay annagoo ah beesha reer kalafow nabadoonkooda xuseen maxamed sabtow oo ah nabadoonka beesha reer kalafow halkan waxaan keennay geel geelaasay waxaa uu talagalnay inaan ilaahi subxaana watacaala dartiisa aanu bixinno waxaan ugu talagalnay wiilashayna mujaahidiinta oo fuquurka ku jiro inaan ku garab istaagno jihaadka ka socda bariga afrika waxaa intaasay ku darayaa geelaasay waxaa tiridiisa ay gaaraysaa ilaa iyo toban neef geelaas waxaa ugu talagalnay inaan wareejinno wilaayada aan ku wareejinno haadaa wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu annagoo ah naqiibka gobolka jubbada dhexe oo biimaal ee la yidhaahdo maxamed cabdi yacquub loo yaqaano madiyow ee beesha kalafow waxay noo keentay toban neef oo geel ah idinkoo u wadaa oo loo wado shabaab almujaahidiin waxaa tobankaas neef waxaa lagu wareejiyey anaa laigu soo wareejiyey anigana waxaan ku wareejiyey suldaanka guud oo biimaal ayaan ku wareejiyey anaa igu soo wareejiyey aniga suldaanka guuda ayaan ku wareejiyey ilaahay sadoq alla ugu dhigo waxaan aadna codsanaynaa in mataqaana loo duceeyo ciddii soo bixisay in loo duceeyo oo jilibkii soo bixi in loo duceeyo ilaahay xoolahood bulaal ilaah ugu dhigo had iyo jeerna waa daba joognaa kama harayno ee naftadaayna iyo xoolahaynaba waa baxsanaynaa waxa ayaa markaati ku ah neefahan ayaa markaati ku ah waa hal jilib keli waay haddana waxaan ku wareejinallaahu akbar allaahu akbar haddana waxaan ku wareejinayaa tobankaasi neef suldaanka biimaal ee mitaanow ay hadda aan ku wareejinaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu intaasi kadib suldaan axmed nuur mataanow suldaanka guud ee beesha biimaal ee labada juba ayaa tiradaasi geela ku wareejiyey suldaanka guud ee beelaha direed suldaan cabdulqaadir xeedar waxaa maanta halkan aynu joogno lagu wareejinayaa geel geelaasoo ay keeneen jifo jifooyinka reer biimaal ka mid ah oo aniga aan suldaan ku ahay waxay ugu wareejiyeen geel toban neef ah geelaasoo ay ugu talagaleen jihaadka ka socda bariga afrika ee ku garab istaagayaan walaalahooda mujaahidiinta ah waxaan leennahay reer kalafow xoolahaas meesha aad ka soo bixiseen imoorada aad ka keenteen ilaahay imoorada hadiin kala jiido xoolihiinna ilaahay hadiin barakeeyo wix aad bixiseen beddelkooda khayr qabo alla hadin siiyo waxaan kaloo farriin u dirayaa oo aan leeyahay beelaha beesha beelweynta biimaalka tirsan oo degta labada jubbo sida maanta walaalahooda ay soo garab istaageen mujaahidiinta ay ugu keeneen xoolo oo walaalaha mujaahidiinta suquurta kusugan looga farxinayo in idinkana walaalahiinna raadkii ay soo qaadeen aad soo raacdaan sidai ayaga waxay u keeneen oo lamid ah inshaa allaahu aad u keeni doontaa waan rajaynaynaa waxaan leeyahay inshaa allaahu maanta maalintii ugu horreysay ee reer biimaal jubbada dhexe waxay ka bixiyeen ma noqon doonto si guud islaamku way garab taagan yihiin meel walbo geyga soomaaliyeed ay ka degan yihiin oo khaasatan jubbooyinka inshaa allaahu xilli walbo iyo wakhti walbo oo baahida ay jirto iyo iyadoo ay jirinba insha allahu islaamku way garab taagan yihiin whada billahi atowfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeynna suldaan cabdulqaadir xeedar waxa uu geelaas ku wareejiyey waaliga wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe sheekh cali darwiish awalo ilaahi subxaana wa tacaala u mahad celinaa ilaahii maanta nugu kulmay makaankan ka tirsan degmada jilib oo ay ku bixinayeen beelweynta beesha bimaal xoolan oo geeli ay ku bixinayeen ay u bixinayeen jihaadka waxaa leenahay ilaahi ha ka abaalmariyo gaar ahaan maamulka gobolka jubbada dhexe sheekh cali daraawiish oo muddooyinkan boo qabaa'ilada deegaanka sidaanoo kale xiriir waxaa is samaynayey iyo abaabul isku dawridusin waxaan leenahay ilaahay ka abaalmariyo gaar ahaan maamulka degmada jilib waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmarijiisa alla ka siiyo maadaama ay ku mashquulsanayeen xoolaha aruurintoodii iyo qabaa'ilada maalin walba ay la kulmaayeen ilaahay ha ka abaalmaryaa leenahay waxay soo bixiyeen bedelkeeda kheyr qaba allah siiyo waxaan leenahay xoolahooda moordooda bedel kheyr qaba allah siiyo raggii soo qalqaaliyey oo dhallinyaro leh culumo leh iyo salaadiintoodana ayakan waxaan leenahay ilaahay ha ka abaalmariyo وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobixiisa aad ku dhegaysateen kulanti dambe ee noo baran halbadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى